بsم الlh الرحmn الرحيم الحmd للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحmn النsائي رحimh الlه taعalى bab hwاab man اxtsb بثaلاثة min صlbه baabu bayaani hawaabi man qof thawaabtii caddayntiisiibuu u baab yahay ixtasaba ajar tirsaday bihalaahatin saddex ku ajar tirsaday min sulbihi duudkiisa xaggiisa ka ahaadeen yacnii saddex oo isagu dhalay wbilisnaadi qaala ahbaranaa axmed bnu camr bni sarx wahuwa abu طaahir qaala xadaana bnu wahbin hal baab maan ka tegay baabu hawaabi man sabra waxtasab qofkii sabro oo ajar tirsado hawaabtiisa caddayntiisiibuu u baab yahay wabilisnaadi qaala ahbaranaa suweyd bnu nasrin qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala ahbaranaa cumaru bnu saciidi bni abi xusaynin ana camra bna shucaybin kataba ilaa cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abi xuseyn ayuu u qoray yucaziihi isagoo ugu tacziyeynayo bibnin lahu wiil ou dhalay halaka oo dhintay fadakara fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa wuxuu ku sheegay camar annahu samica abaahu aabbihii wuxuu ka maqlay yuxadisu isagoo sheegayo can jaddihi awowgiis ka sheegayo cabdillaahi bni camr bni alcaas jadka hadda marka waa magac dhaban yahay waa la magac sheegay oo wuxuu yidhi anahu samica abaahu yuxadisu can jaddihi cabdillaahi ahaa marka camar aabihiis waa shucayb waa jaddu shucayb jaddu shucaybna yaa waaye cabdullaahi bnu camar waaye qowlan waaxidan oo hadda awow koowaad iyo mid labaad laguma shakisna meeshaan ayb qaala qaala rasuulu llahi sal l slama in allaha tacaala alle laa yardaa licabdihi addoonkiisa uga raalli noqon maayo almu'mini addoonkii almu'mini yacnii mu'minka ahaa idaa dahaba bisafiyihi haddii uu la tago kii uu doortay min ahli اlardi dadka dhulka joogana ka mid ah fa sabara sabro waxtasaba ajar tirsado bihawaabin uga raalli noqon maayo thawaab duuna aljannati janno ka sokay abaalmarin yacnii janno ka soka ah uga raalli noqon maayo abaalmarinta oo ugu raalli noqonayo waa jannada ayb marka xadiidkan tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda waa iska daahir ibnulmubaarakna kitaabu zuhdi buu kusoo saaray ibn اlqaطaan fi bayaani اlwahmi wاlihaam waa ku saxiixiyey weliba dariiqan bidaat min riwaayati camr bni shucayb waxaana laga yaabaa de wuxuu aad ugu sidaa u yeelay musnad cabdillaahi bni camar inay tahay oo la hubo oo aan yacni yaqiin leh waayo hadda kuwii riwaayaadkiisa badanaa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi jadkaas yaxtamilu anahu shucayb anahu muxamed waanahu inuu yahay cabdullaahi bnu camar oo marka can jaddihi laleeyahay can jaddi camrin maya can jaddi shucayb ixtimaalkaas ayaa marka riwaayadan ka maqan oo si toos ah baaba jedka loo magac sheegay ayb sidaa darteed baa marka ibnulqataan laftiisana oo u saxiix yeelay qaala baabu hawaabi man ixtasaba bihalaahatin min sulbihi saddex duudkiisa ka timid qofkii ku ajar tirsado hawaabtiisa caddaynteeda wabihi qaala ahbaranaa axmed bnu camr bni sarx qaala xadaanaa bnu wahbin qaala xadaanii camrun huwa bnu اlxaaris qaala xadaanii bukayru bnu cabdillaahi wahuwa alashaj can cimraana bni naaficin wahuwa almadaniyu maqbuulu rawaa lahu الnasaa-iyu camr bnu naafican marka ibnu xibbaan kitaabkiisa hiqaadkau ku sheegay imaamu dahabi fi lmiisaan waxa uu yihi laa yucrafu laakiin imaamu nasaa-i isaga wou towhiiqiyey ninkan can xafs bni cubayd illaahi can anasin can rasuuli اllahi sal l slama qaala man ixtasaba halaaثata min sulbihi qofkii ajar tirsado saddex min sulbihi oo duudkiisa xaggooda ka ah xaggiisa ka ahaadeen isaga ou dhalay macnaha qofkii ku sabraa dakhala aljanna jannadou galay faqaamat imra'atun haweeney baa kacday faqaalat waxay tidhi aw ihnaani ama labo qaala aw ihnaani qaalat ilmar'atu haweeneydii waxay tidhi yaa laytanii qultu alla maan dhaho waaxidan mid maxaan u dhihi waaye xataa yacnii hal ma aanan dhihin haddaan dhihi lahaa waxay leedahay nebigu waaye waa waxaan filayaa inuu sidaa dhihi lahaa asna alixtisaab ixtisaabku marka waa qadrun zaa'id waa qadar oo musiibada ka zaa'id ah waaye qawaacidda sharcigana waxaa mutaqarir ku ah ana athawaaba laa yataratabu ilaa cala anniya thawaab inay un ka dhalanayso niyo falaa budda marka waxaa qasab meeshaa marka noqonayso min qeyd ilixtisaab ajarkan faraha badan waxaa loo shardinayaa ama lagu qeydayaa inuu ajar tirsado bimujarad musiibada la musiibeeyey maahan inuu ajar ku helaayo haddii inta la musiibeeyo ilmaha laga ay ka dhintaan saddexdaa ilmaha yareer ay ka saqiiraan ee uu ajar tirsado ayuu ajarkan helaya haddii laakiin uu marka ixtisaab la waayoo kale bimujarad musiibada ajar ma ka helayaa ajar wuu ka heli karaa laakiin noocaan hadda ma aha noocaan ixtisaabo isagoo ku qeydan yahay iyo ayuu ku qeydan yahay ayb axaadiidta mutlaqa ana waxaa lagu amb oo baabkan kusoo aroortay oo jannaa lagu gelaa naaraa laga xijaabayaa waxaa lagu qeydayaa kuwaan wasfiga ku jiro man ixtasaba halaaatan tan oo meeshaa kasoo baxayo abu bakar al-ismaaciili isaga wuxuu sheegay ictiraad lafdi abuu keenay wuxuuna yidhi yuqaalu maa wuxuu yidhi yuqaalu maca albaaliqi ixtasaba wa fi sagiirina iftarata luqa ahaan wuxuu leeyahy qofku markay ilmo ka saqiiraan iftarata lahu kadaa la leeyahay intaasaa u hormartay qof weyn oo qaangaara markuu ka dhintana ixtasaba ixtasaba lahu kadaa intaasuu yacni ku ajar tirsadayoo ka dhimatay aa laga wadaa macnaa iyagoo qaangaaray marka wuxuu leeyahay yani luqatan marka qofka kabiirkaa ixtasaba loo isticmaalaa halkana man ixtasaba halaaatan min sulbihi dakala aljanna waxaa soo gelaya marka kuwa waaweyn calaa haadaa marka baxdibaa wuxuu yahay ilmo qaan gaaray hadday kaa dhintaan ood ku ajar tirsato kanoo kale ma helay marka meeshaa marka bacdi riwaayaat oo xadiidkan waxay tilmaamayaan kuwa aan lam yabluqu lam yabluqu lxintha oo aan qaan gaarin aa ku jirtay laba dhinac marka dhinac waa la haleeshii karaa dadka waaweyn oo waxaa la dhihi karaa de qofka weyn waa de qofka ciidam inuu kuu ciidamiyo wax kuu noqdo oo wax badan baa niyadaada maka go-ayo qofka weyn dhinacaas marka laga fiiriyo ee sabarku waaba uga sii badnaanaa waa inuu ka ajar ajarkaas marka inuu la mid noqonayo dhinac kale marka laga fiiriyana cunuga yarkaa waa la rajeynaa caasi ma aha hadda intuu yaryahay waa la koolkoolinaa waana la jecel yahay laakiin markuu weynaado cunuga weyn ee ay caddaato inuuba lowkaan uu yahay oo caasi uu yahay qofku waaba dhibowba ku qabaaba markaas inkastoo ounan jeclayn inuu dhinto haddana laakiin dhibow ku qabaa xoogaa markaa hadduu si caadiya isaga dhinto waa laga yaabaa inuu iska safro ayib marka dhinacaana way fiiriyaan halkan laakiin hadda waa mutlaq ayib hay ibnu durayd ixtasaba yar iyo weyn labadaba waa ka xisaabay isaga oo wuxuu leeyahay bimujarad dalabi اlajri yaa loo jeedaa mar hadduu marka ajrigii ou dalbado oo ilaahay xaggiisa ou ka dalbado ama ha weynaado ama ha yaraado labada waa la ysaga isticmaali karaa cunuga yarkaa marka hadduu kaa dhinto man ixtasaba qofkii ku ajar tirsado waawaa loo isticmaali karaa sidaasuu yidhi ibnu durayd oo luqawi ahaa ayb qaala alimaamu abu cabdiraxmaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man yutawafaa lahu halaaatun saddex qofkay laga oofsanayo ay ka dhimanayaan qaala wabihi qaala xadaana akhbaranaa yuusuf bnu xamaadin qaala xadaanaa cabdulwaariث wabnu saciid can cabdilcaziiz huwa bnu suhayb albunaaniyu can anasi qaala qaala qaala rasuulu llahi sal l slama maa min muslimin muslim ma jiro yutawafaa lahu loo oofsanayo alaaatun saddex lam yabluqu lxintha waa kan marka oo aan qaan gaarin dembi aan gaarin yacni in dembi loo qoro aan gaarin kuwaan marka lam yabluqu lxintha saddexdii baa laga sifeeyey marka waa qeyd baa galaya marka ilmaha yararkaa loo jeedaa sababtana ilmaha yaryarkaa weli maadaama aan dhibkoodaba la arkin waa la jecel yahay oo waxaa laga rajeynaya inuu wax fiican noqdo oo uu yacnii waalidkiis anfaco wax badan baa laga rajeynaya laakiin markuu weynaado xaalkiis waa kala caddaanaya ilaa adkhalahu llahu ljanna ilaa alla janna uu geliyaa bifadli raxmatihi iyaahu wuxuuna ku gelinayaa naxariistiisa iyaga oo u naxariisanayo fadligeeda ayuu ku gelinaa alle kuwaasi jannada marka maa min muslimin marka la yidhaahna maxaa baxaaya gaalka oo qofka marka gaalkaa ilmaha ka dhinta isaga aakhiro waxba kuma leh ile gaal inta uu iimaan la-yahay aakhiro waxba ku yeelan maayo haddii isagoo gaala ay ka dhintaan ee dib uu kasoo islaamana isagoo gaalay ka dhinteen wuu soo islaamay ilaahay baa towbada iyo haleeshiiyey ma soo gelayaa marka addaahir marka axaadiid badan kan inuunan soo gelayninaa ka muuqato waayo riwaayaadka qaar waxay leeyiin man maata lahu waladaani fil islaami kay laba ilmo ka dhimato fil islaami islaamka dhexdiisa ay uga dhimato markaas ay ka dhimanayeen maku jirin islaamka asaga marka laakiin wax uun waa iska ilaahay de fadligiis waa weyn yahay wax uun waa iska seenaan soo ma garana maa min muslimintaa marka qeyd oo mafhuum leh waayo waa la yidhi ayb ilmaha yaryar iyo kan weynna waa soo marnay ayb wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa bishr bnu lmufadl can yunusa wahuwa bnu cubayd can اlxasan can sacsacata bni mucaawiyata qaala laqiitu abaa darin abu dar baan la kulmay qultu waxaan idhi xadiثnii ii sheeg iyo xadiiث qaala nacam qaala waxau yidhi nacam haa marka qaala wuxuu yidhi nacam haa yacni waa waa yahay waa haye oo kale qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min muslimayni laba muslim ma jiraan yamuutu baynahumaa dhexdoodu ay dhimanayaan halaaatun halaathatu awlaadin saddex caruur lam yabluquu kuwaasoo aan gaarin alxintha qaangaar ilaa gafara allahu lahumaa ilaahay waa ugu dembi dhaafayaa bifadli raxmatihi iyaahu naxariistiisa oo iyaga ugu naxariisanayo ugu dhaafaya alle naxariista oo iyaga u naxariisanayo ugu dhaafaya wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid can maliki can ibni shihaabin can saciidi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaala laa yamuutu liaxadi min almuslim min almuslimiina u dhiman maayaan yacnii qof muslimiinta ka mida uma dhintaan halaaatun saddex min alwaladi oo ilmo ah fatamasahu naaru ay markaa naar taabato ilaa taxillata alqasam dhaarta xalaaloobideeda ma ahani yacnii dhaartii ilaahay dhaartay inay dushiisa ku xalaalowda ma ahani ee dhaartaa ilaahay dhaartayna waa tee wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiyan qof ma jiro ilaa jahanamo waa gelaa siraadkii maadaama siraadku uu jahanamo ku yaallo ayaa marka waxaa la yidhi dhaartaas ilaahay marayo qof kasto inuu naartaa dhex gelayo maadaama alla ku dhaartayba oo uu sidaa marka qariray middaas ma ahane naar kale ma gelayo middaa uu marka halkaa marayo gudbaya taa unbuu gelayaa wuruudka aayaddana dabari iyo a-imo badan sida ay leeyihiin alwuruudu huwa adukhuulu waa naargeliddo marka haddii la yidhaha qofka uu yidhaahdo qof naar aan gelaynin male uu yidhaha waa sax warkiisa laakiin gelitaanka laba waayo marka midna de waa lagu hoobana oo markii siraadka uu marayuuba ka daadana midna waa ma waa siraadkiibuu maraya waa gudba xagga kale u dhaafa ninkaasi marka yasduqu calayhi inuu naarta maray ou galay yasduq tasduqu calayhi sidaas wuruudkaas marka taxillat alqasamka marka taasu ah wabihi qaala aqbaranaa moxamed bn ismaaciil bni ibraahima bni culaya وcبd الرحمن بن محمد qال xdثna إسحاq وهو الأزرq عن cوف وهو بن أbي جميلة الأعراabي عن محmد هو بن سيrين عن أbي هريرة عن النبي صلى اه سلم qاala ma min مسلمayn ymuت بynهma ثaلاثة سdex ay dhimanayaan dhexdooda ثaلاثة أwlaadin سdex cilmo lam yblغu الxinثa aan qaan gaarin marka aan qaan gaarin dembi aan gaarin haddii xataa uu da ahaan weyn yahay laakiin dembi aan loo qoraynin sida qof waalan oo kale uu yahay iyo iyada marka tan ma la mid tahay bacdi ahlilcilmi waa la miday leeyihiin marka laga fiiriya lam yabluqu lxinhadaas nacam imtixaanka aakhiro la imtixaanayo qofka waalan marka la fiiriyana iyaduna marka qofda imtixaan maraayo inuu yahay oo ka duwan ilmahan yaryarkaa ayaa iyadana meeshaasna ka muuqanayso aduu meeshaasna markaa hadal badanoo culimada ijtihaadkooda ku jiro ilaa adhalahum llah ilaa adhalahum ullahu alla wuxuu ku gelinayaa bifadli raxmatihi iyaahum naxariistiisa dheeraadkeeda iyaga oo u naxariisanayo ayuu aljannata ku gelinaya qaala wuxuu yidhi yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa udkhulu ljannata jannada gala fayaquuluuna waxay dhahayaan xataa yadkhula aabaa-unaa ilmihii baa marka la leeyahay jannada gala markaabay waxay leeyihin ilaa aabbayaalkeen ay soo galaan waalidkeen fa yuqaalu waxaa la dhahayaa udkhulu ljannata antum wa aabaa-ukum idinka iyo waalidkiinba jannada gala aabaa-ukum marka taqliib ayaa ku jira taqliib hooyooyinka inaynan ku jirin ma aha macnuhu hooyadii aabihii labadiiba lianna maa min muslimayni yamuutu baynahumaa baa la yidhi qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qadama halaaatan saddex qofkii hormarsaday yani qofkay saddex u hormareen wabihi qaala ahbaranaa isxaaqu qaala ahbaranaa jariiru qaala xadaanii طalqu bnu mucaawiyata waxafsu bnu ghiyaathin qaala xadaanii jadii طalqu bnu mucaawiyata can abi zurcata can abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaءat imra'at ilaa rasuuli اllahi sal l slam ay u timid bibnin ayay la timid lahaa iyada u sugnaaday yashtakii oo sheeganaya xanuunsanayo fa qaalat waxay tihi yaa rasuula allah akhaafu calayhi waa u cabsanaa waqad qadamtu halaaatan saddexna waa hormarsaday yani saddex ilmana waa iga dhinteen cunuganna hadda waa u cabsanaa fa qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxa uu yidhi laqad ixtadarti waxaad yacni mooreysatay oo aada yacni wareejisatay bixidaaratin mooro shadiidatin aada u adag yacnii edeg ama xero aada u adag ayaad wareegsatay mina naari aada ka wareegsatay naarta xaggeeda yacni macnuhu waxay tahay xayndaab adag ayaad samaysatay ood naar ka samaysatay aday naar marka ma kuu soo dhawaanaysa marka fadli baa iyadana ku jiro saddex qofkay u horumaraan qof gaashaan naarta ka samaystay wynaan oo ilaahay subxaanahu watacaala naartii uu marka gaashaan uu ugaga yeelay qaala baabu nacyi nacyigii ayuu u baab yahaa nacyigu marka waxaa weeyaan geerida oo la sheego khabarkeeda oo la sheego hebel waa dhintay oo kale ayb alihbaaru bilmowd geeriyo marka lagu waramo ayaa la yihaha nacyigu laba nooc waaye marka mid bannaan iyo midaan bannaanayn hadda baabkaani wuxuu tilmaamayaa nacyiga bannaan labadan xadiid oo hore sidaas ku sheegi doonaa wa bihi qaala ahbaranaa isxaaqu huwa bnu raahuya qaala ahbaranaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayub alwaashixiyu qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can ayuba can xumayd bni hilaali can anasin ana rasuula lahi sal l slama nacaa wuxuu geeridooda sheegay zaydan zayd wa jacfaran iyo jacfar qabla an yajii'a khabaruhum warkooda intuusan imaanin de taleefonna looguma sheegin berigaas ma jirin si kale waxyi aan ahayn oo loogu sheegay male ilaahay baa u waxyooday intaan ba la imaanin oo lasoo sheegin buu nebigu kasii waramay nubuwadiisay tuseen marka fa nacaahum khabarkoodii geerida ayuu dadka u sheegay wacaynaahu iyadoo labadiisa indhoodna tadrifaani ay da-ayaan ilmaynayo aada ula ilmaynayo dad qiimi badan maadaama ay ahaayeen haddana marka yacni meel qiimi badan waa uga baxeen nebiga sal ll l slam laakiin marka yacnii hilowga uu u qabo iyo sida uu yacni agtiisa meesha ay ka joogaan iyo iyay murugtiisa tusaysaa wa bihi qaala akhbaranaa abu dawuud huwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa yacquubu huwa bnuyacquub qaala xadaanaa abi yacquub bnu ibraahima bni sacdin qaala xadaanaa abi can saalixin huwa bnu kaysaan saalix bnu kaysaan can ibni shihaabin qaala xadaanii abu salamata wbnu lmusayab ana abaa hurayrata ahbarahumaa ana rasuula اllahi sal l slama nacaa lahum najaashiya najaashi ayuu khabargeeridiisii u sheegay saaxiba alxabashati xabasho saaxibkeedii ahaa boqorkeedii alyowma aladii maata fiihi maalintii uu dhintay dhexdiisa wa qaala waxa uuna yidhi istakfiruu liakhiikum walaalkiin dembi dhaaf u dalba marka isaga inuu muslimnimo ku dhintay nebiga mucjizo inay arrintan tahay oo nebiga sal l slama la ogeysiiyey isagoo marka yacni meel fog ka jiro nacyigu inuu bannaan yahay qofkaa waa hebel waa dhintay marka marka uu bannaan yahayna waa haddii maslaxa ay ku jirto maslaxaduna waxay u laabanay meydka ama wax kale oo markaa dadkiisa iyo ku tacalluqi karo masalan maslaxadaada meydka u laabanaysa waxaaba ka mida janaasadiisa in dad badan dukadaan haddaan la sheegin marka ninkii hebel ah waa dhintayba aan la dhihi karin sidee hadhow dad badan marka ay u imaanayaan marka janaasadiisa ma imaan karayaan si marka dadka janaasada loo badiyo dadka janaasada dukanayo deyn iyo waxbaa maalan lagu lahaa oo kale war ninkii hebel ahaa waa dhintay deynka ha laga bixiyo waa nacyi maslaxo sharci ah ku jirto dhaxal iyo dad xuquuq haween baa maalan yacni ixdaad iyo asay iyaa lagu yeelana haddaan iyada loo sheegin see lagu ogaana waxyaabahaas oo dhan marka waa nacyi oo jaa-is ah waay midka aan bannaanaynna waa midka faanfaanka iyo kibirka iyo ninkan in loo soo ooyo iyo waxyaabaha kan ku xiranna waa midka la reebay bacdi riwaayaatna waa soo aroortay nahaa rasuulu lah sal l slam can inacyi nebiga nacyigii ayuu reebay saana way soo aroortay labada xadiid labada macno ayay kala leeyihiin qaala baabu tacziyati tacziyadii ayuu u baab yahay caddaynteeda wbihi qala ahbarana cubaydاllahi bn fadalta bn ibrahim qala xadaana cabdullahi wbnu yaziid almuqri xa waahbarana mxamed bn cabdillahi bn yaziid almuqri qala xadaana abi qala saciidu xadaanii rabiicaة bnu sayfin اlmacaafiriy wahuwa اliskandaraaniyu saduq lahu manaakiir ninkan marka dacfina waa lagu sheegay ayb oo alimaamu nasaa-i laftiisa ayaa bacdu nusakh oo kitaabka ah sunanka mujtabaha waxa ay nusakha qaar dhigayaan daciif inuu yiri qaarna saduuq bay leeyihiin waa sheegi doonaa qaala xadaanii rabiicaة bnu sayfin اlmacaafiriy an abi can abi cabdالraxman اlxubuliy can cabdillaahi bni camri qaala baynamaa naxnu xilli annaga nasiiru aan soconaynay maca rasuuli llahi sal l slam nabiga maciise id basura bimra'atin haweeney buu arkay laa nadunnu aanan malaynaynin annahu carafahaa inuu gartay isaga falamaa tawasata dariiqa waddada markii uu dhexdhexaystay waqafa waa istaagay xataa intahat ilayhi ilaa ay soo gaartay faidaa faatimatu bintu rasuulillaahiba waaye sala allahu calayhi wasalam waradia allahu canha qaala lahaa wuxuu ku yidhi maa akhrajaki maxaa kaa bixiyey min beytiki gurigaaga yaa faatimatu faatimay qaalat waxay tihi ataytu ahla hada albeyti qoyskan ayaan u imid fataraxamtu ilayhim mayd iyo qof laga yacni qof ka dhintay ayaan ayaga ilaahay ugaga soo ugu soo naxariis dalbay yacnii meydkoodan alla naxariis uga dalbayoo waa usoo tacsiyeeyey waay wacasaytuhum bimayitihim meydkoodiina waa ugu tacsiyeeyo waa ku sabarsiiyey waa kusoo sabarsiinayay qaala waxa uu yidhi lacallaki waxaa laga yaabaad mudan tahay balagti macahum inaad la gaartay alkudaa maqaabirta alkudaa hunaa bimacna almaqaabiraa laga wadaa ereyga marka macno ahaan almaqaabir looma dhaho waa tafsiir laakiin alkudaa waa bidami lkaafi daal ayaa ku xigo waana maqsuur ismigu ibnu latiir waxa uu yidhi abu sacaadaad ibnu latiir araada almaqaabira ayuu u jeedaa wadalika liannaha kanat maqaabiruhum fii mawaadica salba meesha ay wax ku aasa jireenoo qubuurtooda ku taallay ayaa dhul adag oo dhagaxa ayuu ahaa marka maadaama dhul adag uu ahaa alkudaa iyaduna marka waxaa weeyaan jamcu kudyatin waalkudyatu waxaa weeyaan dhagaxa adag marka dhulka inta la qodo sida hadda maalan garweynta loogu jebinayo dhulka haddii la gaaro dhagax oo aan la jebi karin marka la gaaro maxaa la dhahaa akdaa hebel waa gawaan gaaray gawaan ayuu gaaray iyo meel adag marka dhagaxan maadaama dhagxaanta adag meesheeda ay qubuuruhu u ahayd ayaa alkudaa nebigu u yidhi sal ll ly slam marka meeshan dhagxaanta adagoo qubuuraha inaad gaartay baa laga yaabaa miyah qaalat waxay tidhi macaada allahi an akuuna balaqtuhaa ilaahan ka magan galay inaan ahaado inaan gaaro meeshaa waqad samictuka waan ku maqlay tadkuru fii dalika maa tadkur adoo arrintaas ka sheegaayo wixii aad ka sheegtay yanii waxaad ka sheegaysay adoo ka sheegaya miyaan meeshaa gaaraya inaan gaaro allaan ka magan galay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi low balaqtihaa haddaad gaari lahayd macahum iyaga aada la gaari lahayd maa ra-ayti ljannata jannada ma aragteen xataa yaraahaa ilaa uu ka arko jaddu abiiki aabbahaa awowgiis aabbahaa awowgii ilaa uu jannada ka arka adiga ma aragteen shuraaxdu marka waxay leeyiin waa min baab xataa yelija aljamalu fii sami lkhiyaad marka la rabo shay mustaxiil ah in la adkeeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni ilaa uu geela cirbadda daloolkeeda ka dhex baxo weligiis ka dhex bixi maayo geel cirbad daloolkeeda marka sidaasoo kale awowgaana aabbaha awowgiisna uusan jannada u gelaynin saasay ka dhigan tahay sindiguna saas laftiisa uu sheegayaa suyuudigu laakiin meelo kaleo iska ugelaa sahnahan oo wuxuu leeyahay xadiidkan ma laga qaadanayo nebiga waalidiintiis iyo inay yacnii jannada aynan gelaynin iyo lagama qaadanayo iyo waxbuu marka aada u meelo badan uu kasoo wareegayo ayb laakiin wax saa u macno badan ma aha qaala abu cabdiraxmaan alimaamu الnasaa-i waxa uu yihi rabiicatu daciifun rabiicatu bnu sayf waa daciif mizi marka kitaabkiisa tuxfaha wuxuu yidhi qaala siin ayuu calaameeyey anasa-i rabiicatu daciifun wafii nushatin saduuqun badela daciif nusqo marka kolley isagu uu dul istaagay mizi iyadana waxaa ku taalay saduuq meesha daciifa saduuqa ku taala marka la fiiriyana ninkan dacfi baa ku jira dabcan binaan calaa dalika xadiidka marka culimo badan ay ku daciifiyeen oo alimaamu nawowi baaba ka mida kitaabkiisa khulaasada khulaasatl axkaamka oo ku daciifiyey xadiidka sanadkiisana waxaa uu ku wareegayo rabiicatu bnu sayfkan walidalika ibnu daqiiq ilciid waxa uu yidhi kitaabkiisa ilmaamka qaala alxaakimu saxiixun calaa shardi shaykhayn ibnu daqiiqa tacqiibiyey oo wuxuu ku tacqiibiyey biana rabiicata lam yukharij lahu shaykhaani shay-an waxba umaynan soo saarin ibnu lqataanna wou xasaniyey fii bayaani اlwahmi wاlihaam waxayna ka mid tahay axaadiidta imaamu dahabi uu ku radiyey ibnu lqaطaan ibnu lqaطaan kitaabkiisa bayaan اlwahmi wاlihaam la yidhaaha wuxuu daba joogaa owhaam ku dhacday labada kitaab ee cabdilxaq اlishbili alaxkaamu alwusطaa iyo alaxkaamu alkubraa owhaam ku dhacday ayuu isagu marka kitaab weyn ka dhigay oo lix mujalad meelaha ah bayaanu lwahmi walyihaam layidhaha alraddu calaa bayaani lwahmi walyihaamna waxaa iskale alimaamu dahabi isaguna marka meelihii mu- tacqiibaadka uu ku mudan yahay ayuu keenay kan marka wuxuu ku jiraa meelaha taxsiinkiisa ou imaamu dahabi ou wax ka sheegay ayuu ku jiraa xadiidkan marka taxsiinka ibnulqataan waa laga xoog badan yahay isaga marka waxyaabaha markaa weliba ibnulqataan uu sii sheegay waxaa ka mid uu leeyahay imaamu nasaa-i wuxuu yihi laysa bihi ba-sun laakiin halkan daciif ayuu ku tacqiibiyay nusqo kale saduuq wararka saasay marka u badan yihiin ibn اljawzi fi اlcilal اlmutanaahiya wuxuu yihi laa yahbut xadiidkan manaakiirna waa ku jiraa oo ninkan manaakiir buu leeyahay rabiicahan ayb imaam اlbukhaari fi taarikh اlkabiir wuxuu yihi cindahu manaakiir fi taarikh اlawsatna wuxuu yihi rawaa axaadiida laa yutaabacu calayha marka xadiidkan oo kale isaga uu la goonida noqday dab- dabcan marka dacfi baa ku jiro ibnu yunus isagana wuxuu yihi fii xadiidihi manaakiir ayb ibnu xibaan fi hiqaat waxau yihi kaana yukhdiu kaiiran marka intaaba mutaabaco u baahan yahay ugu yaraan ayb halkanna marka xadiidkan ninkan unbaana warinaya rabiicaha isaga unbaa yani sanadkiisa si walba ugu jiro haweentuna inay tegi karto janaasada inay raaci karto waa karaaho xaaraan ma aha waayo xadiidka umu cadiya wuxuu ahaa nuhiina can itibaaci اljanaa-isi walam yuczam calayna waxaa nala nalaga reebay inaan raacno inaan janaasada raacno waa nalaga reebay laakiin nalaguma adkaynin nahyiga nahyiga marka na lama adkaynin xaaraan lagama dhigin un waay meeshanna marka de janno ma arki lahayn taxriimaa ka muuqanaya qaala baabu gasli اlmayiti bilmaai wasidri meydka dhaqidiisa in lagu dhaqo biyo iyo sidri geed geedka gobka caleemihiisa wabihi qaala akhbaranaa qutaybaة can maliki can ayuba can moxamed bni siriin ana uma caطiyata alansaariya qaalat dakla calayna rasuulu اlahi sal l slm nabigaa noo soo galay xiina twfiyat ibnatuhu gabadhiisa markii la oofsaday gabadhaana waa zaynab sida loo badan yahay fa qaala waxa uu yidhi iqsilnahaa dhaqa alaaan saddex ow hamsan shan ow akara min dalika ama ka badan in ra'aytunna dalika haddaad sidaa idinku aragtaan iqsilnahaa amarkaas waxaa laga qaadanaa mar in la dhaqaa horta inay waajib tahay oo meydka marka waxyaabaha u waajibaya waxaa ka mida in la dhaqo dhaqidaasna marka meydka dhaqida la dhaqaayo aslu cibaadatin waay dhaqid oo cibaado ah waay yani tandiif ma aha waa dhaqitaan oo cibaado ah oo alla uu amray waaye litandiif maahan in loo dhaqaye waxa ay tahay waxaa loo dhaqayaa waa lilcibaadati baa loo dhaqa ee wuxuuna shabahayaa mar haddii qubays waajibay cibaadana ah uu yahay muxuu shabahaa marka janaabaduu shabaha sida qofka nool uu janaabada uga mayrto ayaa loo dhaqaa meydkana marka in loo yacni istajeeyo loo weeseeyo kadib midigta xubnaha midigtaa laga bilaabo sidii qubaysku ahaan jiray unbau ahaana fuqaaduna marka weysadaas iyo waxaas o dhan way qabaan iqsilnahaa dhaqa halaaan marka saddex in la dhaqaa iyadu sunno wa ow khamsan ama shan ow akara min dalika ka badan halkaa marka fuqahadu xad ma leeyahay qubaysku mayay dhaheen witr in laga dhigaa fiican saddex shan ma laga badin karaa shan toddoba waa soo aroortay toddobadaasuu imaam axmed ku ekaaday marka hayruhuna markaa toddoba maba gaarsiinayaano waxay leeyihiin haddii shan la dhaqo wixii ka dambeeya hadday wax ka soo baxaan meesha un ha la dhaqo weysadana ha lagu celiyo saa un bay dhahayaan ow sabcan taasaa marka qaar ay leeyihiin wax ka badanba lama sheegin laakiin riwaayo waxaan arki doonaa bukhaarigana uu wariyey halkana noogu imaan doonto ow sabcan ow akara min dalika in ra-aytuna dalika toddobada ka badan haddaad idinku aragtaan sidaas marka iyaga ijtihaadkooda iyo aragtidooda u baneeyey ayb bimaa in biyo ku dhaqa asalka marka in biyo lagu dhaqo waayo haddii biyo lagu dhaqi waayo waa loo tayamumaa loo sameyna tayamumkaa marka goormuu imaan karaa haddii biyo la waayo tayamumaa booskiisa galaya haddii qofkii haween waayo wax dhaqa waa la waaye maxram male naaga male ee ninkeedii iyada qabay calaa khilaafin fiihi male waa la waayey maxaa la samey karaa markaas waa loo tayamumayo ilayhi inta ugu yar oo marka waajibkaa lagu gudan karo waa in tayamum loo sameeyo ee wejiga iyo calaacashuna iyagu markaa yacnii de waa meeshii iyada cawro ahaanna waa faydmi jirtay meelahaas oo hadda cawro ma aynan ahaan jirin taabashadaasna marka un duruuf iyo wax lamida unbaa keenayso oo adaruuraatu tuqadaru biqadarihaa iyo waxyaabaha unba iska gelayaan soo ma garan waxaa ku jira marka meeshaa nebiga gabadhiisii ou dhalay haweena dhaqaayo marka haweentu inay haween dhayacni ay dhaqaan saasaa asalan xoog badan iyada maxramkeeda waxaa ka horeeya haweenka muslimaadkan haweenkaasaa dhaqaayo haddii marka ay dhacdo labada isqabto haweentu ninkeeda waa dhaqi kartaa ibnu cabdilbar ijmaacuu soo naqliyaa ijmaacuna wada wuxuu ka keenaa saxaabadiioo joogto ayaa asmaa binti abi asmaa binti cumays abuubakaray dhaqday saxaabadiina waa ogaayeen waana wayna wayna garanayeen waana ogaayeen waxna ma aynan dhihin iyada marka haweentaba khilaaf male laakiin ninka ma dhaqi karaa haweentiisa alimaamu shaafici iyo imaam maalik iyo iyaga inuu dhaqi karay qabaan ee nebiga oo tamaniyey inuu hadaad egdaan yani haddaad iga hormari lahayd qasaltuki wakafantuki iyo meelahaasay ka qaadanayaan xanafiyadu iyaga iyo iyo kuufiyiinta thawri oo kale waa diidayaan oo waxay ninka iyo naagta ku kala bedelayaan waxay leeyihin haweentii iyada ninkay ixdaad u tirsaneen iyadii ninkiyaa dhintay afar bil iyo tobanay ku jirtaa ciddadiisiiay ku jirtaa dhaxalkiisii waa dhaxlaysaa waa leedahay wixii marka kulligood ma kor noqonin laakiin ninku isaga marka uu dhinto waxaan u jeedaa haweenta markay dhimato oo ninku nool yahay bimujaradi furqadaas alfurqatu bilmowt ninku walaasheed waa guursan karaa soo maaha gabadhaasna walaasheed horeu ka guursan karaa oo guursan karaa waayo haweentan waaba baa-intayba mowdkay ku baa-intay marka waxay leeyihiin farqigaasaa jira naag oo walaasheed guursan kara caawaba see iyada u dhaqaa marka ajnabi bayba ka noqoneedaheen halkaas iyaga marka sufyaan thawri iyo ay la aadayahan hadu marka calaa kulli xaal taas mas'aladaa dambe khilaafa ku jira laakiin waxaa xoog badan in dhaqiddu ay jirto waayo iyaga laftooda waxaa lagu xujeyn karaa dhaxalka lafteeda isaga laftiisa waa dhaxlaa soo maaha naagtan dhimato isaga ou qabay waa dhaxlaas umaan marka weli meeshii waa joognaa weli iyada lafteeda ayb bimaa-in biyo iyo wasidrin gob wajcalna meydka marka la dhaqaayana marka dhaqiddu maadaama ay u waajibtay waa in la asturaa asturkaasi marka ama dhar soo mara iyo inta loo geliyey maradaa ha lagu dhaqo nebigana saa waa la yeelay haddii kalena in inta dharkii laga qaado laakiin maro isaga dhan marka maro saa loogu korka looga qabto oo marka gacanta uun markaa meesha uu ka geliyo oo uu sidaa marka qofka dhaqaayo uu ku dhaqo isagoon u jeedin cawraadkiisa iyo waxyaabahaas oo dhan ayuu dhaqaa waana saasay salafkana yeeli jireen mararka qaarna yacnii inuu iska qariyo waxay ku fiican tahay dadka qaar baa waxaa dhici karta markuu dhinto wejigiisu inuu isbedelo ama jiro haysay darteed ama aafo kale iyo dhib kale rubamaa marka waxaa dhici karta dad iska jaahiliina inay intay arkaan qofkaanuu wejigiisi isbedelay inay yidhaahdaan nin xunou ahay nacam oo baab kale wax kale ay galaan oon loo dirsaninba nacam xaqiiqduna jiro iyo wax kalaa dhici karto waxaan lama oga moogtahay marka waxaa wanaagsan marka qofka inuu hiqo yahay qofka dhaqaayo isaga laftiisana inuunan fiirfiirininba laftiisa nacam asalka astur loogu dadaalo wajcalna ka yeela fi laakhirati midda ugu danbaysa kaafuuran kaafuur geedka kaafuurka ow amase shay-an shay oo min kaafuurina kan ugu danbeeya marka kaafuurka lagu shubaa fa idaa fara marka labada hore biyo caadiyaa lagu dhaqaa fa idaa faraqtunna haddaad dhammaysaan fa aadinnanii isoo ogeysiiya isoo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan dhammayna aadanaahu waan ogeysiina fa acdaanaa wuxuuna siiyey xaqwahu hoos guntigiisii maradii oo guntigii ku xiran jiray ayuu noo soo dhiibay alxaqwu malxiqwu waa la yidhaahdo maksuur luqatu hudayl waay bilfatxi iyadana luqo kale waay wajamcuhu xiqiy wa axqaa wa axqun wa xuqay intaba marka waa loo waa la waa la yidhaahdaa wa qaala waxa uu yidhi ashcirnahaa iyaahu marada jirkeeda la xiriira ka yeela maradan marka ashcirnahaa iyaahu ma waxaa looga dhigaa gorgorad hoosguntii oo kale maa marada loogu duubaa oo marada ugu horeyso oo jirkeeda sida gorgoradoo kale miyaa looga dhigaa oo macawis ahaan miyaa loogu xirayaa mase maradaas iyada lafteeda waxaa laga dhigaa lafaafa yani maro iska furan oo sidaa iyada lagu duubay sida labada karfanee kaleba loogu duuduubo qofka miyaa loogu duuduubayaa maradan mase waxaa looga dhigaa macawisoo kale ama gorgoradoo kale waa isku khilaafeen culimada bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin maya ibnu siriin iyo ayuub iyo iyagu waxay leeyihin maya isaar ma laga dhigaayo waa lafaafa ayaa loo sameynaa qaarna waxay leeyihiin maya waxaa looga dhigayaaba isaar ama macawisaa looga dhigaya ama gorgorad haweenta gorgoraday u noqonee dabcan marka haweenta waxaa lagu karfaninaa shan gorgoradaas iyo dirci saako ama cambuur khimaar saddex waaye iyo laba maro oo kore shanaa lagu karfaninaa marka qaala baabu gasli اlmayiti biاlxamiim meyidka dhaqitaanka lagu dhaqayo biyo kulul wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa leytu can yaziid bni abi xabiibin can abi اlxasan mawla umi qaysin binti mixsan can umi qaysin ninkan marka waa maqbuul xoogaana war baa ku jiro oo qaar waxay leeyiin laa tucrafu cadaalatuhu sida ibnu lqataan oo kale can ummi qaysin qaala twufiya bnii wiilkaygaa la oofsaday fajazictu calayhi waan u argagaxay korkiisaan ku argagaxay ku naxay faqultu waxaan ku idhi liladii yugasiluhu kii dhaqaayay laa tugasil ibnii wiilkayga ha ku dhaqin bilmaai ilbaarid biyo qabow ha ku dhaqin fataqtulahu aad dishid markaas faindalaqa cukaashatu bnu mixsan ayaa ilaa rasuuli lahi sal l slam u tegay faahbarahu waa u sheegay biqowlihaa warkeeda fatabasama waa dhoolla cadeeyey nebiga uma qaala wuxuu yidhi maa qaalad maxay tiri daala cumruhaa cumrigeedu ha dheeraadee falaa naclamu imra'atan haweeney ma ogeyn cumirad la cumri siiye maa cumirad intii haweentaa la cumri siiye marka hadalkaa nebigu yidhi maa qaalad daala cumruhaa waxay ku tusay waa u qiray biyaha kulul in lagu dhaqaa wax dhiba ma leh biyaha kululoo la sheegayo de kuwo maqaarka ka qaadaya ma ah ee waxaa weeyaan de dhul qaboobay joogeena laga yaabaa biyo marka xoogaa qandiir ahoo kulayl yar loo yeelay oo qofka nool marka uu biyaha isku ku qubaysanayo uunan dhibsanaynin waayo meydka kasru cadmi almayit almeyit almuslimka kasrihi xayan qofka meydka muslimkaa laftiisa oo nool jebinteeda isagoo dhintay in la jebiyo isagoo nool la jebiyo kale la mid tahay marka xagga dembiga waayo xagga diyada ma aha mayd hadda dhintay hadduu qofka ka jebiyo waa iska waa la tacsiirayaa un maahane marka waa loo qisaasa ma anfacaya xagga qisaasta ma ahane waa xagga ta'hiimka iyo dembiga marka biyo kulul in mayd lagu dhaqi karo haddii marka korkiisa iyo aynan waxba u dhibeynin daala cumruhaa ama daala cumruka in la dhihi karo iyada lafteeda culimada qaara waxay leeyiin waa laga fiican yahay waayo qofka cumrigiisu waa si kastoo ahaado waa maxduud waana laga faaruq noqdayba laakiin marka ducada iyo qadarkana calaaqada ka dhexayso waa iska macruuf ayb xadiidkan marka bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin mowlah ee abulxasankan maadaama uu yahay taabici gabadhan marka mowlaheedana uu yahay axaadiidteeda inuu aada u dabdiyo waa badan tahay qaar kalena waxay leeyihiin marka uu mutaabaco ugu yaraan u baahan yahay hda akhirh wاllah aclam slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi وaصxaabih